haddaba maxaa cusub oo soo kordhay waxaan soo dhaweynayaa cabdifataax maxamed qaasim haya cabdifataax aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir waxaan il gaar ah ku haynaa goobtii saaka dagaalka culus uu ka dhacay gaar ahaan labadii xero ee lagu weeraray ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka aboorey oo u dhow magaalada buuloburde ee gobolka hiiraan xogta waxaan ku helaynaa in marka hore hortoo deegaanka iyo xaaladiisa guud ay degan tahay waxaa gacanta ku haya oo isku fidiyey ciidanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka deegaanka waxay soo sheegayaan inay arkayaan ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan deegaanka sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka sameynaya goobihii iyo xoryihii ciidamadaasi ay ka baxeen ilaa iyo hadda ee lama xaqiijin karayo inta uu gaari karo ee khasaaraha dhimashada walow dadka qaar ay leeyihiin waxaan indhaheenna ku aragnay meydadka ciidamo ka mida kuwa dowladda federaalka qaar kale waxay ku sheegayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo garbaha ku raranaya agabyadii in ay markaa indhahooda saareen oo ay arkeen sidoo kale waxaa xogta lagu helayaa in xaaladda guud ee deegaanka ay degan tahay arinta cajiib kale waxay tahay magaalada buulo burde waxaa jooga ciidamo jabuutiyaan ah iyo kuwo kaloo booliis iyo isku dardar ah saraakiil ka mida dowladda federaalk oo buuloburda ku sugan waxaa laga soo wacay sidaan xogta ku heleyno magaalada muqdisho muddo saacad ah waxaa laga baryayey inay gurmadaan oo ay aboorey oo aad ugu dhow buuloburda ay tagaan si marka ay u badbaadiyaan muddadii dagaalka uu socday ciidamada meesha lagu weeraray askartaasi waa ay ku dhici waayeen inay gurmad rasmi ah sameeyaan marnaba waa ay ku dhici waayeen iyagoo markaa ka baqaya in weeraro iyo khasaaro culus uu soo gaaro dabcanna marka gurmada la leeyahay iyaga qudhooda xogta way hayaan oo telefoonna ayay haystaan wixii saaxiibadood ku dhacay ayay ka warhayaan tan kale waxay maqlayaan hugunka madaafiicda iyo daryanka rasaasta iyo meesha waxa ay ka dhacayaan magaalada buuloburde si aad ah ayaa looga maqlayaa marka way diideen inay gurmadaan taasi waxay caddeynaysaa niyajabka iyo runtii culayska ciidamada dowladda federaalk ka haysta ee dagaaladan sida carcarta ah ku socda oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaadayaan tan iyo khamiistii lasoo dhaafay dagaaladu waa isdabajoog gobolada dhexe gaar ahaan shabeellaha dhexeba ha u badnaadaan iyo gobolka hiiraan maalin walba dhacdo ayaa lasoo tabinayaa shalay ugu dambeysa waad la socotay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay maxaabiis ka qabteen deegaanka cadaan laxey oo shabeellaha dhexe ka mida oo hoostaga degmada ruunirgood deegaano kale ayaa kasii horeeyey oo ay ka mid ahaayeen ceelbaraf iyo deegaanadii tan iyo khamiistii dagaaladii soo dhacayey marka maalin walba runtii dagaaladu waa isdabajoog ilaa iyo hadda dhanka dowladda federaalk isha ayaan ku haynaa wax war rasmi ah oo ka soo baxay oo dhacdadan ay ka leedahay ma jiraan waa ay ka aamusan tahay waxaan telefoon kula xiriirnay saakay cabdulaahi sambaloolshe taliyaha nabad sugidda ee dowladda federaalka sidoo kale waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaandhigga cali jeita ayaan la xiriirnay saddexdoodaba ee laba ka mida telefoonada kama jawaabin ma qaban cabdulaahi sambaloolshana wuxuu sheegay inuusan diyaar u ahayn in saxaafadda uu kala hadlo qadiyadan iyo weerarka saaka ka dhacay deegaanka abuurey